إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga hal furqaan qodobadii sanada hornimadan waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari ayaa dowladda federaalka iyo jubbaland waxaa looga dilay dagaal saakay lagu burburiyey laba xero oo ay ku lahaayeen deegaanka baarsanguino oo hoostaga magaalada kismaayo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa labaiyo tobankii saac ee lasoo dhaafay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay ka fuliyeen weeraro ka dhan ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuwaas oo sababay khasaarooyin kala duwan in ka badan konton qof ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay mid ka mid ah gobolada dalka etoobiya askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa wada mooto bajaaj waxa uu ku dilay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho intaa waa qodobadii warku waaweynaan dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan soddon askari ayaa dowladda federaalka iyo jubbaland looga dilay dagaal saakay lagu burburiyey laba xero oo ay ku lahaayeen deegaanka baarsanguune oo hoostaga magaalada kismaayo cabdifitax maxamed qaasim ayaa ka waramaya cabdulaahi saaka aroortii hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan milatariga wilaayada jubbooyinka waxa ay weeraro culus kula jarmaadeen fariisamayaal iyo saldhigyo ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin baarsanguuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkooda cagta ku mariyey labada saldhig ee baarsanguuni waxaana ciidamadii ku sugnaa halkaasi ay noqdeen wax ee carara iyo kuwa goobta lagu dilo oo meydadkooda ay ilaa iyo hadda ee fagaaraha yaalaan war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta allah fadligii si dhammaystiran ayay gacanta ugu dhigeen labadii saldhig ee ay weerarka ku qaadeen waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray tafaasiisha khasaaraha ayaa lagu xusay war isna ee goordhoweeto ka soo baxay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cabdilcasiis abu muscab ee afhayeenku wuxuu sheegay in soddon iyo lix askari lagu dilay labada weerar ee saaka ka dhacay saldhigyada ee baarsanguuni shan iyo toban kalena lagu dhaawacay waxaa intaasi dheer in ciidamada mujaahidiintu ay kamiin ama dhabagal u dhigeen askar gurmad ahaan uga soo baxay magaalada kismaayo si ay uga hortagaan firxadka ee ciidamadii lagu galay ee baarsanguuni laakiin iyaga oo socodkooda ku jira ayaa waxaa qabsaday weeraro culus halkii ayaana lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxayna dib ugu carareen halkii ay kasoo kacitimeen ee buulaguduud iyo kismaayo waxaa xusid mudan in qaar ka mid a ciidamada ee dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland intii dagaalka uu socday ay isku rideen ama ay isku tuureen ee webiga qaar badan oo aan dabaal aqoon islamarkiiba biyaha ayay ku qarqoomeen oo biyaha ayay dul sabeynayeen meydadkooda ee halka kuwo kale iyaga oo dabaalanaya dhabarka iyo madaxa ee laga toogtay maxaa yeelay ciidanka firxaday oo dhan waa la dabagalay oo waxaa raacda dheer ku eryaday ciidamo ka mid a kuwa xarakada mujaahidiinta oo u muuqday in loo sii diyaariyey wixii halkaasi ka baxsada ciidamada kaliya ma ahan kuwa cararay ee webiga isku tuuray xataa maamul axmed madoobe uu ka sameeyey halkaas ayaa dadkii loo magacaabay qudhoodu ay carareen saldhigyadoodii iyo goobihii ay ku sugnaayeen waa ay faaruujiyeen ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo ka sameeyeen xeryihii askarta jubbaland iyo dowladda federaalk ah waxay halkaasi ka qaateen saanad military oo u badan hubkii ay ka disheen ciidamadii ee goobta lagu weeraray saaka tan iyo markii weerarka uu dhacay warbaahinada caalamka oo dhan waxay isha ku hayaan warbaahinta islaamiga ah ee iyaga oo si gaara u dhowraya wixii wara ee kasoo baxa taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaa yeelay ee dowlada federaalk iyo jubbaland loogama baran ee warar ee lagu kalsoonaan karayo oo xaqiiqda ku salaysan inkastoo warbaahinta xilligan jirta inteeda badan aanay ku sifaysnayn xaqiiqda iyo ka waramida sida saxda ah ee ay wax u dhaceen laakiin arinta ee qasbaysa ee in badan oo sumcadooda ilaashanaya waxay tahay dhacdo walba oo dhacda ee maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawiro ayuu ka daba keenayaa wuxuu leeyahay wathiiqadeena waa tan caddaynteeni waa tan ee keena wax burin kara haddaad run sheegaysaan marka taas ayaa keentay in isha lagu hayo ee muddadii weerarku uu socday warbaahinta islaamiga ah ee xalay oo u dambeysay waxaa la baahiyey sawirada weerarkii sabiid iyo sawiro ka markhaati kacaya akhbaaraadkii warbaahinada islaamiga ah ka baxay ee laga soo xigtay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka weerarkan baarsan guuni waxa uu ku soo aadayaa iyada oo toddobaadkan gudihiisa lasoo afjaray laba xero oo dowladda federaalku ay ku lahayd afgooya agteeda gaar ahaan deegaanka sabiid la yidhaahdo labadiisa gedi ku dhowaad afartan ayaa lagu dilay gaadiid baa laga soo rartay hub ayaa sidoo kale laga soo furtay sidoo kale xero weyn oo ku taalay af madow ayaa gebi ahaanteedba la burburiyey waxaa lasoo afjaray ciidamadii ilaalada madaxtooyada ee koofiya gaduudda ee joogay deegaanka ceelbacad ee shabeellaha dhexe kuwaasoo laga dilay in ka badan afartan askari marka waa lix xero oo muddo toddobaad gudihii ah lagu soo afjaray tan marka waxay ka dhigan tahay jab weyn oo soo gaaray dowladda federaalka ah xeryaha waxaa lagu sameeyaa wakhti ayay qaataan ururinta ciidamada wakhti ayay qaataan qalabeyntooda dhaqaale badan ayaa ku baxa malaayiin dollar ayaa lagu qarash garayaa reer yurub iyo maraykanka iyo ayaa dhaqaalahaas intiisa badan ee laga soo tuugaa marka waxaa sii adkaanaysa marba marka ka dambeeya in dowladda federaalka ay dhisto ciidamo mar horena dad khubaro ah ayaa uga tala bixiyey in aysan dowladda federaalka u suurageli karin inay dhisto ciidamo iyada oo dagaal ku jirta oo dhiigbax uu ku socdo oo askarteeda la baabi'inayo oo la laynayo moraal ahaan ayay sidoo kale ee jab ku tahay dowladda federaalka madaxda golayaasha kala duwan xildhibaanada ciidamada kulli waxay daawanayaan war ka duwan hanjabaadihii madaxweynaha ciidamadii oo la baabi'inayo meydadka sawiradoodii oo meel walba iska yaala warbaahinta dowladda federaalka oo fashil la kulmaysa wixii ay sheegtay wax ka duwan oo xaqiiq ah la keenayo shalay u dambeysay ee wasiir ku-xigeenka warfaafinta waxa uu soo bandhigay sawiro hore isaga oo ku sheegaya dagaallo qaycad ka dhacay inay yihiin waa laga hortagay taariikhdii ayaa la keenay waxaana bulshadii u caddaatay in sawiro waa hore ahaa uu doonayay inuu ka dhigo wax cusub isagoo markaasi martabada wasiirnimo sheeganaya dowladda federaalku marka xaaladeedu ma sahlana waxaadna ka dareemaysaa khudbadaha madaxda dowladda federaalk waxay u bateen calaacal xasan sheekh khudbadii uu ka jeediyey talyaaniga wuxuu ku beerlaxowsanayay kaniisada ee vaticanka ee kiristanka waana soo dhaweyneynaa dalkeena kaniisadaha ka dhisteen diintooda xorbay u yihiin diintooda xor bay u yihiin hana la taageero koox aada u dhib badan ayaa naga soo horjeeda hadalkii inta badan hajabaada ah wuxuu isku bedelay xoogaa calaacal ah gobolka hiiraan maanta waxaa ka dhacay dagaal lagu dilay askar ka tirsan ee dowladda federaalka ah geesta kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa labaiyo tobankii saac ee lasoo dhaafay waxay koonfurtaiyo bartamaha soomaaliya ka fuliyeen weeraro ka dhan ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuwa oo sababay khasaarooyin kala duwan wararkaa waxaa isku soo dubariday oo halkan kasoo jeedinaya xashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo iyo fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka hiiraan dagaalo xoogan oo dhowr jeer lagu jebiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda ee la shaqeeya ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaalka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay toddoba kale meydadka qaarkood ayay ciidamadan uga carareen goobta dagaalka shalay ayay ahayd markii isla aagaas dagaal ka dhacay ciidamada dowladda federaalka looga dilay toddoba askari kuwaas oo ay saraakiil ku jireen dhanka shabeellada hoosena laba qarax oo xala lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kolanyadan qaraxyada kula eegtay deegaanka ceelasha biyaha qaraxa koowaad ayaa haleelay gaari biiji ah waxaana ka dhashay khasaare fara badan qaraxa labaad ayaa lala eegtay ciidamo ka badbaaday qaraxii koowaad khasaaraha horudhaca ah ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ay qaraxyada ku dhinteen halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen toban kale isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen deegaanka arbacow ciidamada ugandheeska oo halkaa ku sugan ayaa weerar xoogan la kulmay howlgallada sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xale ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa ka mid ahaa dagaal toosa oo lagu qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen deegaanka buurcolow oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ugu yaraan laba askari ayaa ku dhaawacmay qaraxyada lala beegsaday isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigga xara koowaad ee degmada diinsoor halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa sii kordhaya in ka badan konton qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay mid ka mid ah gobolada dalka etoobiya sida warkan uu ku eegayo mahad cubeyd ugu yaraan konton qof ayaa ku dhintay bariga deegaanka wooliga sida lagu soo waramayo taasoo dowladda itoobiya ay ku eedeysay jabhadda oromada ee o lf warbixin ka soo baxday dhanka dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dad barakacyaal ah ay jabhadda o lf ku dishay deegaanka wooliga kuwaasoo ay ku jireen dumar iyo carruur waxay sidoo kale warbixintu sheegtay in siddeed ka mid ah dad looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin jabhadda o lf ay ciidanka dowladda xabashida itoobiya khaarijiyeen xukuumadda itoobiya ayaa sheegtay in afartan iyo labo qof oo ka mid ah dadka la laayay ay ahaayeen barakacayaal islamarkaana afar ka mid ay yihiin dumar saddexda kalena carruur dhanka kale afhayeenka jabhadda o lf oo warfidayeenka la hadlay ayaa xaqiijiyey in jabhaddoodu ay weerar geysatay balse waxa uu beeniyey in dadka ay beegsadeen ay ahaayeen barakacyaal halka uu sheegay inay bartilmaameedsadeen kooxo amxaaro ah oo ku tababaranayay kaamka barakacyaasha waxay xoguhu intaas ku darayaan in dadka la xasuuqay uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka iyo wadihiisii itoobiya ayaa ah waddan aanay foodada iyo qalaalaasuhu ka dhammaan taasoo ay ugu wacan tahay inay tahay waddan la isku kabkabay oo aan diin iyo dhaqan midna ka dhexayn askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa wada mooto bajaaj waxa uu ku dilay degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkan inoo haya marka maalin kasta nin walaalkaa bajaadle maalin kasta la dilaayo oo hooyo maskiina u soo shaqa tagtay oo u soo shaqa tagtay in lagu dilo meeshaaneeta mala qabato banaanbax looga soo horjeedo dowladda federaalk ayaa ka dhacay caasimadda magaalada muqdisho kadib markii askari ka tirsan dowladda federaalk uu si bareer ah u dilay darawal wade ka ahaa mootobajaaj sida ay sheegeen goobjoogayaal laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk oo mootofaycon ku socday ayaa wadaha mootobajaajlaha xabad la dhacay isagoo halkaasi ku rux baxay dilkan loo geystay mootobajaajlaha ayaa ka dhacay degmada xamar jajab ee caasimadda magaalada muqdisho dadka banaanbaxa dhigayay oo ka caraysanaa dilka mootobajaajlaha ayaa sharaxaya sida uu dilka u dhacay halkaan wax ka dhaca waa ujeediin nin maskiinaa meeshaa lagu dilay dhiiggiisa yaalo asagoo mootadiisa kala fireensanaayo oo jidka kala firanaya anaga mashaajidkaana ka soo baxna saana u mareene asagoo mootadiisa kala fireensanaa laba nimoo militari mootofeeko wata inta ka imaaday oo ka imaada oo ciidanka waxay yihiin aniga mooga laakiin dhar militariya wateen intaa ka imaayeen mootada kala firiyeysa mootadaana ku imaaday ninkaana xabadda ku dhacday hal nin intoo ka baxay nin kale intana mootadoo raaca nin caadi intoo aaday nin caanu aaday cabdirashiidoo aaday ninna mootadiisoo wata intoo ka baxay oo isgooskan ciidan ay joogaan wax wax ka qabtana ma laha taliyaha gobolka banaadir wuxuu dhaha hore wuxuu dhaha ninka nin asaga xabad ku dhufto oo nin mootoolaanba nin dilo ninka meeshaas joogaa laga rabaa ninka meeshaas joogo aa u xiran sidoo kale waxay intaasi raaciyeen inay tahay inay ka hadlaan si beri iyagana loo dilin meeshaan wax ka socda maalin kasta nin bajaadloo maskiina lagu dhibaateeyaa maalin kasto biri ilaa aniga iga imaadana ma sugaa waa inaan ka hadlaa biri anaa igu imaahee marka maalin kasta nin walaalkaa bajaadle maalin kasta la dilaayo oo hooyo maskiina u soo shaqa tagtay oo u soo shaqa tagtay in lagu dilo meeshaaneeta mana qabato ayadoo saas ee loo sheegay oo dowladdii saas loo dhahay ayay maanta waxay ka dhacday anoo xamar weyne iska socda nin askariya nin kale oo mootoolaha oo masaakiina oo meesha ka kala faraynaayo asaa xabad madaxa loo geliyey wax loogu geliyey ilaa hadda ma sheegi karno dilalka bareerka ah iyo tacdiyaadka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ayaa aad isku soo taraya waayahan dhowaan taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa ku baaqay in ciidamada dowladdu toogashada madaxa ah ka daayaan shacabka taas beddelkeedana ay lugaha iyo gacmaha ka toogtaan warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa